magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay kulan wadatashi ah oo ay soo agaasintay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee jubbaland kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray qorshaha horumarinta dowladda jubbaland gaar ahaan dhinacyada la xiriira horumarinta bulshada kulanka ayaa qeyb ka ahaa dadaalada lagu doonayo in lagu xoojiyo qorshaha horumarineed ee jubbaland iyadoo la tixgelinayo talooyinka iyo aragtiyada ka imaanaya qeybaha kala duwan ee bulshada sida ururada bulshada rayidka ah dhalinyarada haweenka iyo hay-adaha dowliga ah ugu horeyn qaar kamid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland ee kulanka ka qeyb galay ayaa ka hadlay muhiimadda qorshahani leeyahay dabcan markii wasaaradaha muuqanayeen aniga hal fariin baan usoo dhiibay tiamkan consultantiska ee shaqada hadda hayo state development plankan qeybtiisii labaad markii la diyaarinayay uu soo dhammaaday yacni maadaama kii saddexaad hadda aan marayno kii hore maxaa inooga qabsoomay oo inooga soo baxay waxyaalihii aan aan aan isweydiinayay ahayd sababtoo ah in qorshe state heer state la diyaariyo haddana aan lagu sameynin dabagal maxaa ka qabsoomay sababtoo ah haddii aan ogaa lahayn kii hore ee la diyaariyey wixii ka khaldamay kan waxaan ka baarandegi lahayn marka qaabka loo diyaarinayo ee loogu diyaargaroobayo wejiga saddexaad ee state development planka khiyaarey waxaanu sugayno waa wada garanaynaa waxaan soo marray waxyaalo badan oo oo la soo qabtay shan shan sano booqoshayaashu fulaan cid kastana way isku tashataa mid weyn oo guud haddii uu jiro oo uu ka jiro national uu yahay haddana qof walba waa inuu waxisa gaar u samaystaa sidaas oy tahay hadda jubbaland markii kan loo sameeyo haddana wasaarad kastaa waxay leedahay midkaas halkaan laga qabtay inay iyaduna fuliso iyo siday u fulilahay uga shaqayso marka dadkiina technica halkaa dadka shaqada qabanayo hadda halkaa fadhiya waa dad lasoo xulay waa dadka ehelka u ahaa inay ka shaqeeyaan hawshan hadhowdana fulinteeda yeelan doona haddii lahayd mooy hoos usoo daadigi doon dib usoo noqon doonto haddii lahayd ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga jubbaland maxamed weli ayaa ka warbixiyey qodobada kulanka diiradda lagu saaray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda jubbaland maxamed weli ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay ujeedada kulanka iyo qodobada ugu waaweyn ee looga doodayo intuu shirka socdo waana runtii aan isleeyahay bir bilarka ama tiilka ugu muhiimsan waayo sababtoo ah life saving waaye inta badan focuskiisa ood ogtihiin caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo biyihii inay ku jiraan runtii marka waxaan qabsanayna waxaa waaye agaasimayaasha guudkuley qayb kama sii ahaan doonaan joogitaanka barnaamijka laakiin howlwadeennada wasaaradaha baahiyaha wasaaradaha horashanta soo socda ay aruuriyaan waxaan codsanaynaa barnaamijka inay joogaan ilaa xilliga loogu talagalo ay ka ahaadaan daad fara badan baa jiro saaka oo arkaysaan maxay ahayd inuu noo furma xilli hore laakiin ilaa xilligaa mare ma aragtaa dad way jiraan wasaarado iyo rugaha qaar kamid ay commishinada xilli hore yimid oo runtii ay kamid wasaaradda biyaha iyo jamar of commerciga agaasimayaashan xilli hore imaadeen laakiin dadka howlwadeennada in badan kamid soo daahan waxaan codsanaynaa hadda kadib in barnaamijkan muhiimadda gaarka ah ee consultationka ee horumarinta qorshaha dowlad goboleedka in qayb laga noqdo oo loo soo dadaalo juhdiina ka badan aan wadagelin